Waaxda Caafimaadka Bulshada aya waxay ku dartay toban iyo sideed dhimasho dheeraad ah sabab la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo ku dhawaad afar boqol oo kiisas cusub oo saddex ka mid ah laga helay gobolka Woodbury. Tirada dhimashada iyo kiisaska waxaa laga yaabay inaysan dhacaan labaatan iyo afarkii saac saacadood ee lasoo dhaafay maadaama gobolka ku darsaday macluumuud taariikhi leh waqtigan la joogay waxaa jiray ku dhawaad boqol iyo sagaashan qof oo isbitaalka la dhigay oo qabo fayraska iyada shan bukaan laga diwaaneeyay magaalada sew heerka waxtarka toban iyo afarka maalmood gobolka oo dhan waa saddex dhibac sideed boqolkiiba guudaha degmada woodbury heerkoodu waa saddex dhibac shan boqolkiiba warbixin ayaa soo saartay kooxda aan macaash doonka ay ahayn ee trust for america's health ayaa laga sheegay in iowa ayaa heshay lacag dan afar boqol iyo lixdan milyan dollar oo ah maalgelinta masiibo oo kamid ah oo ka timid c d c taasoo ka dhigaysa inay kaalintiika labaatan iyo saddexdeed ka gashay galka qofkiiba dalka qofkiiba si kastaba ha noqotay aya wuxuu ka mid ah todobad gobol oo kaliya ee jiray maalgelinta caafimaadka dadweyne ee sanadkii labaatankii toban iyo sagaalkeeda boqolkiiba saddex boqolkiiba iyo hal boqolkiiba sanadkii hore uu doodayaasha ilaalinta caruurta south dakor waxay waalwaaleysan yihiin in cudurka faafo ku kordhay kiisaska cadcaduudka waxaa jiray walcac ku saabsan kororka cadcaduudka cunug ee cunuga ah oo dhif u ahaa ka hor faafido sida kale kiisaska qaarkood waxaa laga yaabay inaan laga soo warin sidoo kale goodoomin darteed